wasiirka xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa ee xukuumadda federaalk soomaaliya xuseen maxamuud xuseen iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa safar kooban oo ujeedkiisu ahaa garab istaaga dadka danta yar ku tagay degmada diinzoor ee gobolka sbaay wasiir xuseen maxamuud sheekh xuseen ayaa saddex diyaaradood oo waday deeq raashiin ah oo ka kooban labaatan tan islamarkaana ay si wadajir ah ugu deeqeen wasiirka iyo madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed laftagareen gaarsiiyey dadka shacabka ah ee ku dhibaateysan degmada diinsoor ee gobolka baay wasiir xuseen maxamuud sheekh xuseen oo dadka danta yar gaarsiiyey raashiin isugu jira bariis sonkor bur iyo saliid ayaa ku baaqay in la garab istaago dadka reer diinsoor oo uu sheegay inay u baahan yihiin gargaar dhab ah maadaama ay ku jiraan xaalado bini-aadanimo gudoomiyaha degmada diinsoor cabdisalaan xaaji siidow iyo qaar ka mid ah qoysaska danta yar deegaanka ayaa ugu mahad celiyey madaxweynaha koonfur galbeed iyo wasiirka deeqda raashiinka ah oo ay soo oo ay sheegeen inay kusoo aaday xili aad loogu baahan yahay dhinaca kale wasiirka xanaanada xoolaha soomaaliya mudane xuseen maxamuud sheekh xuseen ayaa kulan la qaatay saraakiisha amisom iyo ciidamada daraawiishta koonfur galbeed kuwaasi oo dowlada soomaaliya ka codsaday in la qaraameeyo oo ay xuquuq yeeshaan